Doctor Maxamed Aamin Cabdi Cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne oo bartay cilmiga xanaanada xoolaha ayaa xaafadda howlwadaag ka bilaabay olole lagu daaweynayo xoolaha la xanuunsan cudurrada cudurrada uu ka daaweeyo xoolaha ayaa waxaa ka mid ah busbuska bruseelada iyo cudurka TBda Doctor Maxamed Aamin Cabdi Cali ayaa raadiyo Beerula uga waramay shaqooyinka uu u qabto xoolo dhaqatada iyo waxyaabaha ku dhaliyay xarunteyda waxaa laga heli karaa daawo walba oo xayawaan uu u baahan yahay oo ama daawooyinka xoolaha loo isticmaalo dhammaan available waay waa laga helayaa bulshadana waxaa waaye waan u shaqeeyaa oo waxaa waaye haddii ay ii iibsadaan waxaa waaye xarumahooda aan ugu tagaa ama guryahooda aan ugu tagaa qof walbana waxaa waaye si macquul aan ulama caamilna oo waxaan aan ka hela ka badano oo ajir aan ka helayo oo neefka markaas dhibaataysan haddii aan caawinaad aan u sameeyo oo xitaa mararka qaar dadkii iyagoo xoole ay lahayno oo xayawaano oo wadooyinka ku dayacan ay ii soo wacaan oo si bilaashan ugu shaqeeya marka bilaashan oo aan daawada u siiyaa oo korjoogteenna oo ku sameeya oo meesha u joogo neefka marmar waan booqdaa oo markii aan jaanis u helayo marka kalena waxaa waaye bulshada zaa'id ii soo wacdaa oo waan la shaqeeyaa afarta xaafad waxaa waaye waan u shaqeeyaa oo magaalada ay ka kooban tahay bulshadeedana aaday umaadsan yihiin oo mar walba waxaa waaye sidii horumaa dadkeenni way hormareenoo oo waxaa waaye sidii horumaar xoolaha si wanaagsan ay u daaweystaan waayahay ustaada waxaan kaa rabaa bulshada maxaa ugu baaqaysaa bulshadeena soomaaliyeed ee gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne ku sugan waxaan leeyahay walaalayaalow cuduradii waddankeenna waa ku soo bateen oo waxaa waaye kansaradii kansarkii iyo ay balaayo dhan oo cudur ah oo adduunyada kale ay iska soo ceeb jireen ayaa gobolkeennii la xanuunsan yahay oo dhibaataynaya dadkeena ay ku dhibaatoonayaan waxaana laga qaadaa wax kaleeta ma ahan meel kalena ha u raadinina waxaa laga qaadaa xooliha laga qaadaa marka waxaan idin leeyahay walaalayaalow ka digtoonaada neef daawo aad ku dirtana ha isticmaalin hilibkiisa neef xanuunsanna waa la mid ha isticmaalin hilibkiisa iyo caanihiisa ha isticmaalina magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo bartay kuliyadda xanaanada xoolaha kuwaasi oo door muhiima ka qaata horumarinta caafimaadka xoolaha